warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayno waxaa kamid ah waaxda qaran ee n t s a oo baareysa fadeexad la xiriirta bixinta leysimada baabuurta kenya iyo juba oo ku heshiiyey iskaashigooda dhanka caafimaadka ah in ay sare usii qaadaan iyo somalilan oo ka warbixisay gurmadka la gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolada maamulkaasi ku nool subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbaca taariikhdan ay ku beeganta saddex labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan dowladaha kenya iyo cuba ayaa ku heshiiyey in ay sare usii qaadaan xiriirka ka dhexeeya ee dhinaca caafimaadka ah wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka mutahi kagwe ayaa waxa uu sheegay intanay qeyb ka tahay dadaalada dowladda ay ku wanaajineyso tayada daryeelka caafimaadka as-aasiga ah iyo sidoo kale in dadweynaha loo fududeeyo helitaanka waxyaabaha adeegyadan kamid a heshiiska ay gaareen labadan dal ayaa yimid kadib kulan ay yeesheen wasiirka caafimaadka dalka iyo safiirka dowladda cuba ee ku matalaya kenya waxay isku afgarteen in la ballaadhiyo wada shaqeynta diblomaasiyadeed ee dhanka caafimaadka ah si labada dal ay arintaasi uga wada faa-iideystaan wasiirka caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay hadda lagama maarmaan tahay in saraakiisha waa saraakiil caafimaad oo dheeraad ah loo diro wadanka cuba si halkaasi ay tababaro khaasa ugu soo qaataan dhakhaatiirta u dhashay dalka ayuu qorshuu yahay in laga howlgeliyo xarumaha caafimaadka ee dalka cuba si gaar ana waaxyaha qaabilisan la tacaalidda cudurada kansarka iyo duumada safiirka dowladda cuba ee kenya ayaa dhankiisa sheegay in isaga iyo dowladiisuba ay ka go-an tahay dhaqangelinta heshiiska labada dhinaca ay wada gaareen waxa uu ku celceliyey in dowladda dalkaasi ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay siiso kenya ee dhanka tababarada iyada oo laga faa-iideysanayo horumarka tiknolojiyadda sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayay ahayd markii ay kenya iyo cuba ay qalinka ku duugeen heshiis ku qotomay isdhaafsiga dhakhaatiirta maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka n t s a ayaa waxay sheegayaan in uu guda galay baaritaano ku saabsan qaabka loo bixiyo leysimada noocyada kala duwan ee gaadiidka waxay arintan ka dambeysay markii warbixin ay sameysay warbaahinta b b c da lagu soo bandhigay in nidaamkan uu yahay mid aan loo fulin qaabka habboon madaxa kormeerida gawaarida n t s a ayaa sheegay in waaxda dambi baarista ee maamulkan ay dabagal ku sameyneyso dhaliilaha jira waxa uu hoosta ka xariiqay in tallaabo adaga oo dhanka sharciga ah laga qaadi doono ciddii lagu caddeeyo in ay qaab danaysi ah ku bixisay leysinka b b c ayaa dabagalkeeda shaaca kaga qaaday in ay jiraan shakhsiyaad la yska siiyo leysimada lagu wada baabuurta iyagoo aan marin tababarka laga doonayo amaba ay tahay qofku inuu soo dhammaysto
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
guddiga gurmadka abaaraha somalilan ayaa waxa ay ka hadleen sidii loo qeybiyey deeqihii ay ugu talagaleen dadkii abaaruhu saameeyeen waxayna sheegeen in deegaano badan oo somalilan ka tirsan weli ay ka jiraan culeysyo abaartu ay sababtay deeqaha dadkan la gaarsiiyey oo biyaha ugu muhiimsan yihiin ayaa waxaa wadajir isaga kaashaday dowladda hay-adaha ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada biyaha ilaa hadda ay qaybisay guddada gurmadka abaaruhu waxa weeye afar kun sagaal boqol ee saddex iyo soddon lowdh oo biyo ah oo ah biyihii dowladda booyadood lowdh markaan leeyahay waa booyadood booyadihii dowladda oo shaqada bilaabay bishii nofembar waxa ay dhaamiyeen kun iyo afar boqol oo lowdh ama ama booyadood oo jeer oo qaarkood boqol lowdh yihiin qaarkood siddeetan yihiin qaarna toddobaatan ay yihiin dhinaca ganacsatadeenna khayrka qabta iyaguna waxay bixiyeen sahamiya foundation oo well remaintenance ah doctor ismaaciil laba kun oo lowdh dahabshiil group waxa uu bixiyey kun iyo laba boqol oo booyadood m s g ama maxamedow siciid eh, waxa uu bixiyey laba boqoloo kun oo doolaroo kaasha oo u dhiganta kun booyadood faro foundation waxa ay bixisay kun booyadood telesom group waxa ay bixisay kun iyo shan boqol oo low dad muxsiniin oo kala duduwan baa iyaguna bixiyey kun iyo konton low hay-adaha caalamigihii iyaguna waxay bixiyeen biyo kooban oo ay ka mid ahaayeen safe the children islamic relief world vision iyo dhowr hawayadood oo kale iyaguna biyo kooban bay runtii bixiyeen guud ahaan kolka laysku daro tirada geela daaqayseen wakhtigaa ku marnay waxay ahayd siddeed iyo toban kun oo neef oo geela baa daaqayay waxaa kaloo daaqayey siddeed boqol iyo konton kun oo neef oo adhiya taasi waxay tilmaamaysaa inay xoolaheennii in badan oo ka mid ah khaasatan gobolka togdheer iyo gobollada kaleba qaar ka yimid in ay ku baxeen seerahaasi ilaa bisha abrilla horraanteedana la filayo inay waddo daaqaasi u wado waxay noo muujinaysaa qiimaha uu leeyahay iskaashigu iyo inuu yahay ka lagu gaadho horumar islamarkaana dhibaatooyinka lagaga baxo ilaahay baanayna faro yidhi watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan labada guddi markays arkeen waxaa la ysla gartay culayska welida saddexa gobol ee barigu waa biyo iyadoo saddex jeera hore wax is- laba jeerna aan dirnay markii saddexaadna annagu aan soo marnay in markan afraad aan qorshaynayn loo loo qaado saddex boqol iyo kontonka kun oo dollar oo u dhigmaysa in ka badan laba kun iyo dhowr boqol in laba laba kun iyo shan boqol loogu- ku dhow u dhigmaysa in lagu soo qaybiyo saddexdii gobol maadaama biyuhu noqdeen wax maalin walba aanan ku sugayno joogto ah warkii aan helayna guddiyadii aan aan wax u dhiibnay shalay laga bilaabo ay iska soo daba dhacaysa in qolo walba ay ka dhammaatay lacagtii hore usoo qaybinay ama biyo dhaamiskii hore iminka waxaan qorshaynay inta haggaa lagu maqan yahay ee biyo dhaamiskaa lagu celinayo saddex gobol ee bariga iyo gobol ee kasoo hoosbaxay in xaggani gobo- galbeedkana koob iyo toban kun oo qoys oo raashina loo qaybso shantan gobol ee ee galbeedka ama lixdan gobol galbeedka saaxil salal eh, salal awdal gabiley balegubadle iyo madajeex islamarkaana waxaa k- kaloo ku xigi doona koob iyo tobanaa kun ee gobollada galbeedka loo qaybinayo soddon kun oo qoys oo iyaguna bilaabmi doona bishan dhammaadkeeda oo guud ahaan haddana lagu gobolladii soomaaliya oo dhan iyagana dib loogu qaybin doono ayaa kusii xigi doonta waxaa kaloo ka- mar walba joogto nagu ah oo culayskeeda iyo kharashkeeda u socdaa ceelashii oo culays badan saaran yahay dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee kumaandooska danam ayaa waxa ay gurmad iyaguna u fidiyeen qoysas deegaanadooda ay kasoo barakiciyeen al-shabaab shacabka ku nool deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose oo xaalad nololeeda aada u daran wajahaya ayaa ciidanku raashin iyo biyo gaarsiiyeen dadka halkaasi ku nool ee gurmadka loo fidiyey ayaana u mahad celiyey ciidamada xoogga dalka ee danam kuwaasi oo gurmadka gaarsiiyey waa mahadsantiin yaalyaal waa mahadsantiin ilaahay kor alla niiga dhigo ilaahay adduunyo korkeed kor alla niiga dhigo aakhir janna alla ni siiyo waa mahadsantiin waa mahadsantiin boqolki boqol waa mahadsantiin kor alla niiga dhigo adduun nimca alla ni siiyo aakhir janna alla ni siiyo adduun nimca alla ni siiyo aakhir janna alla ni siiyo ilaahay adeegiisa ciidamada kumaandaas taxeertooda danab oo maanta deeq aan soo gaarsiiyey ilaa iyo boqol iyo konton qoys oo ku dhibaataysneed lambar konton waxaan ugu mahadinaynaa ilaah ka sokow ciidankaasaan ugu mahadinaynaa ciidamada danab waa mahadsan yihiin deeqay noo siiyeen waa mahadsan yihiin boqolkii boqol waa mahadsan yihiin ilaas inta walaalaha holu fiiri hoysane fiirsada usoo noqod mari kaleete dadkaasi walaalahanya wax siiya wararka ka imaanaya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dib loo dhigay tartanka doorasho kuraas lagu tartami lahaa kuwaasi oo lagu waday in ay xalay ka dhacaan magaalada beledweyne daa-uud xaaji ciro afhayeenka maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa sidaasi ku dhawaaqay afhayeenka ayaa intaasi ku daray in maadaama uu ee, gobolka sii dhacay islamarkaana ay cawo noqotay in guddiga iyo laamaha ammaanka isla garteen in gelinka hore ee maanta doorashadaasi la qabto kuraasta lagu tartami lahaa ayaa waxay kala yihiin kuraasta la- tirirsigooda uu kala yahay hoob lixdan iyo saddex iyo hoob kow iyo toban kuwaasi oo ka mid ah ee kuraasta beledweyne taala ee la doonaya in halkaasi ay ka dhacdo doorashadooda ugu dambeyntiina xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa antonio guteres ayaa waxa uu dowladda ruushka u sheegay inaysan ku guuleysan amaba aysan guul ka gaari doonin duulaanka milatariha ee ay qiyaastii hal bil ka hor ku qaaday dalka ukraine xili uu warbaahinta kula hadlayay magaalada new york ee dalka mareykanka ayuu guteres wuxuu xusay in la joogo xiligii ciidamada ruushka ay soo afjari lahaayeen weerarada si ay fursad ugu helaan ka shaqeynta nabadda wuxuu intaasi ku daray in mardhow amaba xili dambe ay xukuumadda moosko dantu ku khasbi doonto in ay dib ugu laabato miiska nabadgelyada isagoo xusay in tani ay lagaba maarmaan tahay waxa uu arin isweydiin mudan ku sheegay imise qof ayay dowladda ruushka doonaysaa in ay ku disho gudaha ukraine ka hor inta aysan xalka kale raadin waxa uu labada dhinac ugu baaqay wadahadal deg deg ah isagoo sheegay in ay jiraan qodobo badan oo saaran miiska wadahadalka oo ay ka mid tahay in si deg deg ah xabad joojin loogu dhawaaqo